booliska somalilan ayaa ku dhowaada toddoba boqol oo qof oo ka soo jeeda koonfurta soomaaliya maanta ka tarxiilay magaalada laascaanood dadkan ayaa isugu jira shaqaale magaalada ka xamaasha caruur haween iyo weliba dad waayeelah waxaana lagu qaaday baabuura iyada oo la geeyey xadka gobolka sool uu la wadaaga etoobiya iyadoo kadibna loo sii gudbin doono gobolka mudug ee bartamaha soomaaliya dadka somalilan maanta ee tarxiishay ayaa lagu eedeeyey inay ku lug leeyihiin amni darro iyo weliba dilalka ka dhacayn laascaanood laakiin ganacsada ku sugan laasacaanood oo lagu magacaabo aadan cali nuur ayaa v o a u sheegay in dadka la tarxiilay ay ku jiraan kuwa ay ganacsiga bahwadaag ku yihiin waryahayaga maxamed bashiir cabdiraxmaan ayaa khadka telefoonka ku waraystay ganacsada aadan cali waxaana ugu horreyn weydiiyey sida dadkaasi loo tarxiilay loo qabtay wallahi dadka aniga ina shaqaynayey waa nimaan mushur ka ahayn oo ganacsi naga dhexeeyey muddo hadda dhowr iyo toban sana ilaa laba kun iyo labiyo tobankii raga wada shaqaynayna wey ka hore magaalada ka shaqaysan jiray oo deganaa ilaa labadii kun marka raggaasi de annaga xalay baan ku war helnay in la xidhxidhay oo boolisku raafay kadacdina meheradihii iyo dadkaasi tiradoodu ragga mas-uuliyiinta ahay waa labo laakiin ragga shaqaalaha kalena oo ilaa lix min meelaha marka maxay qabanayeen waxay qabanayeen oo ka shaqaynayeen waxay iibin jireen dukaamada dukaamana leenahay anagu maanka ku iibiya iyo kuwa dharka iyo electroniga iibiya dukaamadaasi shaqaalay ahaayeen dukaamada ka shaqeeya
marka bilaysku ma idinku soo wargeliyeen ka hor inta aysan dadkan xirxirin ma idinku soo wargeliyeen oo wax digniina ma idin siiyeen wax digniina nalama siin dadkani waa la rabay iyadoola digniin iyadaana la siin baa la rabay marka wax digniin oo aanu qabnay ma jirto waa ay ka diyaar garoobi lahayn waayo haddii digniina la siiyo hantida iyadana iyaga hayay toodiina suuqay ku maqan tahay marka wax digniin oo aan lahayn ma jirto
marka hadda waa la xirxiray sidaan maqlayna waa la raafay marka maxay idinkugu macneeyeen tallaabadan in loo qaaday wallahi anagu tallaabadan ilaa hadda wax kama hayno xog ah oo dhalalo wadaagay oo aanu leenahay maanta xogtaasaan ka haynaa waana raafay cidaan kala kulanno iyo cid naga qanacsanina maahin
marka adiga dadkii kula shaqaynayey ama kuu shaqaynayey waa taqaanaa oo waa dad aada xogtooda haysid sida bilaysku sheegayaanna dadkan waxaa loo xirxiray oo loo raafay waa in ay amniga khalqal ku hayeen marka dadka kula shaqaynaya dad ay waxaasi ka suurtagal yihiin ma ahaayeen wallahi de horta bini aadamka amnigu sidiisaba anagu dan loo yahayo in amniga dawladda ka shaqayso waa ku raacsannahay laakiin anagu dadka nala shaqeeya waa dad nadiif ah dadaa wada shaqaysan anaga hantideeda ku aaminay dee nina naftiisa bahal ma qariyo anagu haddaanu dhib ku ognahayna maana qarineen dad dhib wada yihiin waana dad muddo badan la yaqaanay oo rutay khiyaara intaanu ka ognahay ilaahay baa subxaana watacala bini aadam kaog kuwaan dhalay iyagu suukaayo mid yihiin marka anagu hadda wax eeban ku ogeyn ma jirto ganacsiyadiini maxay u dhibaysaa tallaabadan la qaaday de wax badan udhibaysaa hantuda naga maqan baaba suuqa ku jirtaa waxay tahay boqolaal kun meheradihii bay hayeen xogtoodii macaamiisha customarkay hayeen dadkay la macaamilayeen qof meherad ku aadan isagu oo liader ka a marka la kaxeeyo oo isa shaqaalihiisi inan la qaado meherada keliga lasoo dhigo meherada inay baabaado dunto oon baa mar ka dhalanaya
ogaanta marka dadkan halkee la geeyey ilaa hadda ogaanta dadkan de aniga waan raray maanta duhurkii aniga noogu wardambeysay iyadoo baabuur la saaray waa raada ah meel la geeyay iyo meel la wada mid awran hayn laakiin kolle xagga gaalkacayo unbaa kolley loo dhiga jeex ahaan
mar haddaad tihiin bulshadii magaalada laascaanood ee dadkanna horey u martigeliyey ayna la shaqaynayeen maxaa tallaabo ah oo aad qaadaysaan oo idin qorshaysan ka bulsho ahaan iyo ka ganacsato ahaanba tallaabadan waa ugu muhiimsan waa inaan la kaba kawadno dawladda wafdi culus wasiirka arrimaha guduhu hogaaminaya maxamed kaahin baa jooga waxay la tahay dee wafdigu ma maskax la-aa mana caqli la-aa dadka deegaankuna waxaan maranayaa inay isku raacsaneen haddar maanta in la saaro dadkaasi dhulka ka shaqaysanaya dadkan la shaqaysanaya marka dee dawladda inaan kala fadhiisana ku khasbannahay oo insha allahu tacaala xala la raadiyo
ugu dambeyntii ma is leedahay haddii dawladda aad la fadhiisataan go-aankaas toddobada boqol ee qof magaalada laascaanood looga saaray ee lagu raafay waa laga noqon karaa oo dadkaasi dib ayay ugu soo noqon karaan magaalada wallahi de horta dawladdu sideedaba somalilan haddii xataa maanta la eego qof maal gashaday oo hantiyo u taala haddii la saarayo xataa wuxuu baahan tahay sharciyaad in la mariyo oo maxkamad la saaro oo wakti loo qabto oo wixiisa qofki dembiye haddii ku cadaaday dembigiisa lagu saaro haddii xataa la musaafiranayo wakti la siiyo marka in dawladdu ka noqoto go-aankani waa wax suurtagal ah dee haddii go-aanku uu kusoo baxo si degdeg hosiin la-aane laga noqdo maxaa diidaya dawladda waxa ka codsan inay ka noqoto oo dalkani ayan insha allahu tacaala annagana dalka ayaa khasaaray hadda businesska ganacsigu ka dhexeeyey hantidoodii dee ay urursadaan xataa alaqal hadday tegayaan hantidoodii iyo waxay dalka ku lahaayeen inay dee si nadiifa uga guuraan ila dowladda iyada awoodu leh iyadana meesha haysatee
dhegeystayaal kaasina wuxuu ahaa aadan cali nuur oo ka mid a ganacsatada magaalada laasacaanood oo khadka telefoonka ugu warrameeyey wariyahayaga maxamed bashiir cabdiraxmaan